warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegaystayaal qodobadan warkan subaxnimo idinkugu hayna waxaa ka mid ah maxkamadda gaarisa oo xabsi daa'im ku xukuntay niman dhac geystay biyola-aan laga soo sheegaya tuulada beledweyn ee bariga wajeer iyo dil ka dhacay deegaan ka tirsan galgaduuda soomaaliya kulan wacanna subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waa labaataniyo kowda bisha koowaad sanada labada kun iyo labaataniyo labada qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadaan idinkugu hayna warka subaxnimo kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada garsooraha sare ee maxkamadda ismaamulka gaarisa cosmos moundo ayaa xukun xabsi daayina ku riday laba qof oo magacyadooda lagu sheegay daniel macaw iyo alexander mosyoko shakhsiyaadkan ayaa lagu helay dembi ah inay dhac geysteen iyagoo awood rabshadaysan adeegsanaya waaxda dacwad soo-ogida dalka ayaa qoraalay soo dhigtay barteeda rasmiga ee twitter-ka ku xaqiijisay in dacwad oogayaashu ay hogaaminayeen victor briston awuur iyo alan martin ay maxkamadda usoo bandhigeen cadeymo wax ku oola maxkamadda ayaa lala wadaagay muuqaal ay duubtay kaamerada kharsoon ee c c t v-da waxaa caddaynta qayb ka ah in labada qof ay wada xiriireen ka hor inta aynan falkan geysan eedeysanaha labaad ayaa sidoo kale lagu helay telefoonka gacanta ee ganacsadaha ay dileen kadib markii ay hantida dhaceen shacabka ku nool tuulada beledweyne oo dhacda bariga ismaamulka gaarisa ayaa cabasho ka muujiyay biyo la-aan ay sheegeen inay muddo wajahayeen cabdiraxmaan macaawiye ayaa faahfaahinaya
iyadoo qaybo ka mid ah deegaanada ismaamulka wajeer hore looga helay raxmadii rabbi sidoo kalena waraha qaar ay biyo galeen ayaa waxaa haddana qaar ka mid ah tuulooyinka ismaamulka wajeer laga dareemayaa biyo la-aan tuulada beledweyne ee bariga wajeer ayaa waxaa shacabka halkaasi ku noolay cabasho ballaaran ka muujiyeen in biyo la-aan ba-an ay halkaasi ka jirto waxa ayna sheegeen inay adeegsanayaan biyo lacag lagu iibiyo halka sidoo kalena aysan halkaasi isbitaal ay ka jirin
meeshaan aan joogna waxaa la yidhaha beledweyne waxaa dhibaato ahoo ka jira biiraan biiraanaan nahay abaaraan nahay biiraanaan nahay biyaa biyo lasoo dhaamiyo oo noola keenaa ceel kuma dhaysna mashiin ma qabno biyo lasoo dhaami oo wajeer laga keenaa ciddaan ku fadhidaa biyaa lacagtooda ma yara ma yara lacagtooda weegel daayirtahay saddex goraa la keenaa cidda waa weynta oon ma ahayn barkada soomaaliya waa kaasee ma gaar oon saasaan ku dhan
waxaa meeshaan dhibkeeda bargowdiyeer haddaad tiina nagu soo booqateen dhib ilaaha bixiyo dhib wax loo sheegta ilaaha wax loo sheegta laakiin imnaada daatiin dawladda ka socoteen dawladda wax yar wax yar yar unbay qabataa meeshaan dhibkeeda horta ugu darno ugu weyn waxaa waa biyo biyo ma laha marka biyahan ilaah ayaa keena laakiin asbaabta imnaadinka waxaad leeyahay asbaab asbaabta waxaa waa waa mashiinoo loo qodo ceelo loo laga duro mashiin meesha bahol oo meesha laga qodo adiga dhibkeeda haddii uu meeshan bahol laga qodo waxaa la dhihi karnaa xoogahoo dhib dawladda xaggeeda dadaalkeeda biyaha ilaahay ilaahay ilaah baa keeni kara marka saas daraaddeed xoogaha dad dad dad bulshada ay meel degan tahayna dad tabarayn waa ku jira dad wax iska wax yar haystaan waa oomlis dhadhaama dad tabarayn waa ku jira haddana abaara aa jir abaara hadda ala jir oo waqtiga haddana waa abaara biyaha haddana noola keena sidii meeshaan usoo degnadan magaalada inkay fadhiday shaksiyaa keena jeebkiisa mar yar oo tarakin as la hel waa jirtaa haddana mar tarankankaas mar aad nooga dambayso ma dhow hadda in dhow biyaha hadda la keeno waxaa keena biyo shakhsi oo jaabka ayna waa waa gadana imsaa lacag ayn kii baxa waxaa waa gaariga waxaa waa laba iyo toban kun meesha waxaa waaye meel magaalada oo ummad badan ku noosh oo biiraan ah oo isbitaal aad noo dhisaya iyo aadna furneen intaasoo haweeney loo qaaday operation oo meeshaan oon ambalaas haysan ambalaas ma haysan isbitaal ma haysana isbitaalka nooma furno maxaa la dhahaa ilmaha ay dadka xanuunkiis waxaan u doonanaa wajeer biyo ma haysan dad yar oo dan yar ahoo xataa ilmaha dugsiga iyo iskuulka iyo dad aan kala bixi karin waa jira waa tabarey lacag jaabka ahaan isticmaala dad noqota iyo duunyo noqotaaba biyo ma haysan lacagteed xataa nin hele inamaan heli karnaa dadkiisa dhex taagan yahay markaas hoose dhibkaayna waa dhibkaas biyaha waxaan ku iibsanaa lacag oo laba iyo toban ah dhanka kale waxa ay baaq u soo jeediyeen dowladda kauntiga wajeer in si deg deg ay halkaasi biyo kula soo gaarto sidoo kalena shacabka tuuladaasi ee beledweyne ay ceelbiyood u qodo waxaan codsanaynaa in meeshaan mashiin noogala qodo biyo noogala soo saaro ceelo noogala qodo saanaan rabnaa waxaan hadda dawladda ka codsan lahayn codsiga in hadda maxaa ka codsiga dawladda alla horta mish- mishiin bahal bahal in loo daro mishiin in loola daro biyo xagga biyo ugu darin waxaa la yidhi soomaaliya ku maad nafta biyo noloshan caana nafta biyo noloshan caana biyo magi lahee arrimo dhan maa dawladda arrin- waxaa waa qafa dad oomi arrimihiisa dhan kaamil ma dowladda waxaan ka codsan lahay in biyo noola keeno oo isbitaalka noola furo magaalada ay horumar noo yeelato oo ninkii dan yar ah haddii wax la taaran kara ilaah wax wax taartay wax noola taartay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
maleeshiyaad hubaysan ayaa nin shacaba waxa ay ku dileen deegaanka dalsan oo hoostaga degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyagoo dilka kadib goobta ka baxsaday ninka la dilay oo ka mid ahaa dadka reer guuraaga horeyna ugu naqraacay deegaanka dilka ka dhacay ayaa magaciisa lagu sheegay gurey cabdi inkir dadka deegaanka dalsan ayaa waxa ay sheegeen in dilka uu salka ku haya aanooyin qabiil islamarkaana uu daba socday dilal horey uga dhacay deegaano hoos yimaada degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud wararka la helaya ayaa sheegaya in saakay xiisad ka dhalatay dilkaas ay ka taagan tahay deegaanka dalsan waxaana odayaasha dhaqanka deegaanka ay wadaan dadaalo ku aadan sidii xal looga gaari lahaa dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in ah deegaanada galmudug ay kusoo kordhayeen ah dilalka aanooyinka qabiil la xiriira iyagoo dagaal booleedyo toos ahna dhalinaya dhanka kale maanta waxay ku beegan tahay maalinka saxaafadda sooma soomaaliyeed ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale ayaa hambalyo u diray dhammaan bahda wargeysyada dalka soomaaliya oo ku beegan maalintii la aas-aasay iyo sidoo kale maalinta saxaafadda soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim maanta oo bishu tahay koob iyo labaatanka bisha january sanadka laba kun laba iyo labaatanka waxaan joognaa sanad guuradii afartan iyo sagaalaad ee kasoo wareegtay maalintii la aasaasay wargees soomaaliyeed oo kusoo baxa afka soomaaliga sidoo kale waxaa loo aqoonsaday oo dowladda soomaaliyeed u aqoonsatay maalinta saxaafadda soomaaliyeed annagoo arrintaa ka duulayna wasaarad ahaan waxaan hambalyo guud u diraynaa dhammaan saxaafadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto annagoo leh sanadkan sanadkiisa xigay ilaahay ku gaarsiiyo guul iyo barwaaqo ummaddana waxaa u gudbisaan waxyaabaha wax taraya hadday tahay war iyo hadday tahay barnaamij iyo hadday tahay wacyigelin waxaan ku jiraa waddankeenoo burbur ka soo kabanaya oo kasoo kabanaya muxuu ahaaye dagaallo sokeeye oo dib u dhismaya marka wax alla wixii waddanka iyo nabadda iyo dhismaha daaw- dhaawacaya hadday xitaa run yihiin wuxuu wariyuu xaq u leeyahay inuu qariyo marka mar labaad ayaan u hambalyeynayaa dhammaan wargeyska dalka shaqaalihiisa iyo guud ahaan saxaafadda soomaaliyeed gaar ahaanna saxaafadda dowladda
ugu yaraan toban iyo toddoba qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka ee, konton iyo sagaal ah kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu gubtay baabuur siday waxyaabaha qarxa oo marayay galbeedka waddanka gaana Eh, dowladda de dalkaasi ayaa sheegtay in shilkan uu yimid kadib markii baabuurka ay mo i- baabuurka ay mooto ay isku dhaceen ka hor inta uunan dabka ka kicin dhacdadan ayaa laga soo tabiyey meel u dhow magaalada bogaaso oo ilaa so- saddex boqol oo kilomitir dhanka galbeedka kaga beegan caasimada akra wasiirka warfaafinta ee gaana oo dhacdadaasi nasiib darro ku tilmaamay ayaa xaqiijiyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay ee waxa uu bayaan uu xalay soo saaray kush- ku xusay in baabuurka saddexaad uu shilka qeyb ka ahaa afartan waa afartan iyo laba ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa hadda isbitaalada lagu daweynayaa iyadoo qaar ka mid ah ay xaaladooda caafimaad liidato madaxweynaha gaana ayaa arrintani ku sheegay mid xa- xaqiiqdii argagax leh